markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey waxaana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan xaalka waa adlee dubee daangeyso macnaheedu waa ibraahim xasan daandurey lama joogo dhambaalka ugu horeeya intaanan soo qaban waxaan idinku bilaabayaa hees ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay oo heestal ku dhegeedu yahay qormo waxaa wada qaadaya allah u naxariistee xaliime khaliif magool iyo cabdisalaad aadan beer dilaacshe
duqaresaad qamarey quruxdeeda leedeeurmaruub helayo uu qaanidee ee xare duqaresaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee inqanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee inqanjeedho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaalegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaalegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka
adna qaybi ka wada
qabashadayda ganyaqayrabaaho loo qaaday heensa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaaho loo qaaday heesa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii cancaadkuu qariniyo cirkuu sagalkuu qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadiimadiisii cansaalkuu qariniyo cirkuu sagalkuu qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeeyo malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye camantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye camantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye
waa tahay allah u naxariista labadaba dhambaaladii aad noo soo dirsateen midka ugu horeeya haddaan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambaliyada tahaniyad mehere baa la yidhi waxaana diraya dhammaan reer axmed bare dhammaan reer aw muuse bare hooyo indho deeq faarax iyo hooyo waa aabbo maxamed axmed bare iyo hooyo xaliimo bare iyo hooyo maryama muuse bare iyo hooyo aamine muuse bare iyo ayeeyo ardo bare faarax iyo hooyo ruqiyo aw sulub dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad mehera oo wacan u dirayaan mustafe maxamed axmed bare iyo nasri maxamed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada wardheer waxay leeyihiin allaha ka dhigo kuwii arooskoodu uu soo degdego ee ku gaara nabad iyo baraare annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayo waa heesta al ku dhegeedu yahay naruuro codka ah fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
jacaylkiyo halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylke labadeena taagnayd ninbaad dhaxal u siisee Ay, Lubi. Ay, Lubi, ma. nasiibkaagii aragtay anana wiilkaygii waxaan sugin aqruubad Ay, Lubi. Ay, Lubi, ma. sida ubaxii nuurtae noloshana ismoodtii kulana qootay adigoo kulana qootay adigoo habeenabaada joogtee armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armaad hoos u noqotaa ana libin haleeba Ay, Lubi. Ay, Lubi, ma.
kale iyo dhambaaladiinni haddii aan mid kale soo qabto basro sugow salaad ayaa dhambaalkan ugu horeysa cabdicasiis sugow ayaa ku jira iyo sidoo kale maxamed waa maxamed salaad jilacow iyo xabiibo salaad jilacow falxada cali daahiye iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo jaamac maxamed iyo daa'uud cabdulaahi iyo maxamuud mukhtaar iyo ilayse cumar iyo betri cabdulaahi ibraahim iyo xamde muuse salaaxa baa la yiri dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo meher u dirayaan bile duraan salaad iyo falastiin khaliif yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen hambalyo meherkiina allaha ka dhigo midkii aad ku gaartaan aqalgalka loo aayo ee lagu kala helo ubadka baariga annaguna waxaanu leenahay aamiin mar kale iyo dhinacii heesaha axmed naaji iyo faadimo qaasim heestan ay wadajirka u qaadayaan markana aan idiin soo gudbiyo
soo degee aan waaley dareeme degdegii imaawe ha soo daahine soo degee aan waaley dareeme degdegii imaawe ha soo daahine waa duloobe dabeeshaan fadhaaye waa duloobe dabeeshaan fadhaaye waan daalaye inaan ku siiya dantaydii ahayn waan daalaye inaan ku siiya dantaydii ahayn
dabeeshaada jooge anaa soo degaaye adna ii dulqaade dabeeshaada jooge daawadaadi dareen looma dhaafe daawadaadi dareen looma dhaafe dabalaygu daare anigaa ku doorte makaa dayrihaay Ah, waan daalay daf inaan ku siiyaa dantaydii ahayd dabalaygu daare anigaa ku doorte makaa dayrihaay Ah, waan daalay daf inaan ku siiyaa dantaydii ahayd duligaan ihaayo daraaddaada waaye duhurda inaan dariiqiin maraaye duligaan ihaayo daraaddaada waaye duhurda inaan dariiqiin maraaye deeris iyo dadaalka ma hayste deeris iyo dadaalka ma hayste waan daalay daf inaan ku siiyaa dantaydii ahayd dabalaygu daare anigaa ku doorte makaa dayrihaay Ah, waan daalay daf inaan ku siiyaa dantaydii ahayd dabalaygu daare anigaa ku doorte makaa dayrihaay anigoo daraada dadkaygii u diide dibid iigu dhaafta dilaa iiga roone
dhambaal kaloo qurux badan oo tahniyad aroos ah waxa uu naga soo gaaraya faadimo cali aadan iyo saygeeda xasan aadan xasan iyo asmo xasan aadan iyo zakariya xasan aadan iyo sundus xasan aadan iyo libaan aadan xasan iyo xaawo cabdulaahi iyo mako kerow iyo ibraahim shaahiyo baa la yiri iyo sulaymaan xasan buruuke oo aad tahay waa asxaabta sida tooska ugu xiran barnaamijka iyo barre xasan dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo wacan u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo faraatikan waa lagu soo daray waayahay waa faadumo soomow aadan iyo saygeeda xasan aadan xasan oo arooskoodu ka dhacay tuulada shonqolow oo ka tirsan degmada baar dheere shan iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa v o a baa layidhi waa tahay waxaanu ugu duceynaynaa arooskaasi ka dhacay tuulada shanqolow in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo owlaad baarina lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin mar kale iyo dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay ee uu qaado allahu naxariistay fanaanka muuse ismaaciil qalinle iyo heesta dardaar ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaacay waa qalbi daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habandadan hilaacay waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin walagu dabaaldeegii durbana lagu tumiye
iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynaya barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin walagu dabaaldeegii durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy mahungowdooda cali hadaganay hoydaadoy mahungowdooda cali ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan uquye hadaganay hoydaadoe amahun gowdooda ali hadaganay hoydaadoy amahun gowdoodaad degalada dushood iyo degmadaadu yara bixi duldadaad mar soomaali dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo degalada dushood iyo duuladkaadu yara bixi duldadaad mar soomariye dhulka daawandoonta wanta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dabku soo yidhaahde waa inaad ka durugta ayan laysku keendirin nacabyona kala diri kuwa diraadiraale dabku soo yidhaahde waa inaad ka durugta ayan laysku keendirin nacabyona kala dirin waxa iga dardaarana ducaduma noqotin toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan uquye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee